waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada sb s com au xariijin soomaali
habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan waa habeen talaadaha bisha janaayana ay tahay labaatan iyo lix maalintaasoo ah maalinta loo dabaaldego australia day wararka caawana waxaa ka mid a afar qof oo la xiray kadib dibadbaxyo lagu xusayey maalinta australia day oo dadka indigeneskusa ay u yaqaanaan maalintii dalkooda lagu soo duulay afar qof oo loo xiray dibadbax ku aadana maalinta duulaanka waxaa loo bixiyey oo ka dhacay magaalada sydney dad ka badan laba iyo toban kun oo qof oo dalka ku cusub ayaa xaflado maanta dalka oo dhan ka dhacay waxaa lagu siiyey dhalashada dalkan australia afar qof ayaa la xiray kadib markii dibadbax maalinta duulaanka oo inta badan nabad ku dhacay magaalada sydney kaasoo ay ka qeyb galeen dadka badan laba kun oo qof dadka qabanqaabiyey dibadbaxyadan ayaa booliska waxay kula heshiiyeen in loo ogolaado in dibadbaxaasi uu ka dhaco meesha la yidhaahdo domain iyadoo dadka loo kala qaybinayo laba kooxood oo min shan boqol oo qof ah si markaasi loo raaco shuruucda kala fogaanshaha ee covid nneteen-ka heshiiskaas booliska ay la galeen ayaa waxaa sidoo kale ku jiray in dadka qabanqaabinaya dibadbaxyadu ay kansalaan socod ay qorsheynayeen inay ku dhex maraan magaalada sidoo kalena waxay ugu baaqeen dibadbaxyadaasu inay aagaasi ka tagaan kadib markii qudbooyinka la jeediyo laakiin kaaliyaha taliyaha booliska gobolka new south wales michael willing ayaa sheegay in koox yar oo dibadbaxyaalah oo aan iyagu qeyb ka ahayn kooxda weyn ee dibadbaxayay ay markaasi raaci waayeen awaamiirtii caafimaadka dadweynaha ayna markaasi tageen goobta la yirahdo hyde park kadib iska horimaad waxaanu xirnay afar qof laba ka mida laba ka mida waanu ganaaxaynaa ayuu yidhi waxaana kusoo eedeynaynaa dembiyo la xiriira inay jebiyeen shuruucda covid nneteen-ka mid ka midana waxaan kusoo eedeynaynaa inuu booliska ka hor istaagay hawshoodii mid ka midana inuuba booliska u gacan qaaday dad badan oo kumaan kun qofa ayaa isugu soo baxay qeybo kale oo dalka ah iyagoo ka qeyb qaadanaya dibadbaxyadaasi looga soo horjeedo maalinta australia day-a iyagoo ku baaqaya in cadaalad ay helaan dadka dalkan ugu horeeyey oo loogu yimid ku dhowaad shan kun oo qof ayaa ka qeyb qaadatay dibadbaxa maalinta duulaanka ee magaalada melbourne iyagoo ku dhawaaqayay halku-dhegyo ay ka mid ahaayeen weligeed waxay ahayd weligeedna noqonaysaa dhul aborijinaal ah iyagoo sidoo kale ku dhawaaqaya halkudheg kale oo ahaa xasuuqu ma aha wax lagu faano dadkan dibadbaxayaasha ayaa gaaray goobta weyn ee flinders street iyagoo markaasi kala fogaanaya boqol boqolna markaasi u socdaa dad aada u fara badan ayaa wadooyinka adelaide iyo brisbane sidoo kale maray iyadoo xaflad intaasi ka yarna ay ka dhacday gobolada kale iyo territoriyada naala mansel waxa ay ka mid tahay dadka qabanqaabinayay dibadbaxa maalinta duulaanka ee magaalada hobart oo ku bilaabatay hal daqiiqo oo aamusnaana waxaanu bilownay dibadbaxyadan ku dhowaad labaatan sano ka hor waxaanu ahayn boqol qof oo markaasi iman jiray iyagoo ka qayb qaadan jiray dibadbaxyada sanad walbana waanu sii badanaynaa waanu sii xoogaysanaynaa waana tusaalaha ugu weyn ee marka dadku awoodooda ay muujiyaan dadweynaha ayaa hadda muujinaya ayay tiri hogaamiyenimada saxda ee arrintan halka siyaasiyiintii ama hogaamiyaashii lasoo doortay oo iyagu shaqeeyo lacag lagu siiya hawshaasi aysan hawshoodii qabanayn oo dalka intiisa kale ay ka dambeeyaan ayay tiri xaflado kala duwan ayaa dalkaoo dhan lagu qabtay si loo soo dhoweeyo dad ka badan laba iyo toban kun oo qof oo ka kala yimid boqol iyo soddon dal oo caalamka oo dhan ah dadkaasoo ah muwaadiniintii ugu dambeeyey ee dalkan australia uu yeesho ra-isul wasaare scott morrison iyo governor generaalka dalkan david herley ayaa ka mid ahaa madaxda iyagoo ka qeyb galay xafladda qaran oo calanka markaasi la saarayay kana dhacday lake burley griffin ee magaalada cambara xafladan ayaa soo dhoweysay labaatan iyo shan muwaadiniin cusuba oo hadda australia noqday oo ka kala yimid dalalka south africa philippines iyo weliba hindiya madaxa golaha qaran ee australia day daniela rich ayaa sheegtay in labaatan iyo lixda janaayo ay tahay waqti xasuusa waqti ixtiraam iyo waqti dabaaldeg Our nation is made of many people from hundreds of countries. We speak many languages.
waddankeennu waxa uu ka samaysan yahay dad badan oo ka kala yimid boqolaal dal oo adduunkao dhana waxaanu ku hadalnaa luqado badan waxaanu aaminsannahay diimo kala duwan si aad australian u noqotid waa inaad aqbasho oo aad yeesho qayimka aanu wadaagno oo ah cadaalad sinaan fursadaha loo siman yahay in la is ixtiraamo in laysu dulqaato iyo in laysu naxariisto iyo in sharciga la raaco hogaamiyaha mucaaradka federaalka antony albanisi ayaa sheegay in afti loo baahan yahay in laqa- in loo qabto afti dastuureed in la qabto loo baahan yahay si loogu aqoonsado dadka indigeneska ee dalkan loogu yimid lana qabto labaatan iyo lixda bisha janaayo si loo yareeyo ayuu yiri kala duwanaanshaha ama farqiga u dhexeeya shacabka marka laga hadlayo dooda ku aadan maalinta australia day maanta oo ah maalin aada loogu murmo ayaa lagu xasuustaa maalintii kabtan arthur philip uu ku dooday calanka dalkanna uu ka suray ciidda australia kun iyo toddoba boqol iyo siddeetan iyo sideedii laakiin dhaqdhaqaaq aada u ballaaran ayaa ku baaqaya in arrintaasi ay ahayd maalintii dalkan lagu soo duulay taasoo muujinaysa bilowgii gumaysiga iyo dadka oo dhulkooda laga qaaday mr albanisi ayaa sheegay in fikraddiisa uu uga dan leeyahay sidii loo biskeyn lahaa dhaawaca ama dhibaatada u dhaxaysa bulshada inteeda kale maalinta dabaaldegga qaran We need to work out ways in which we avoid the divide.
waa inaannu ka shaqayna ayuu yidhi dariiq aannu uga baxsan karno ama ku joojin karno dooda dadka lagu kala qaybiyo oo sannad walba xilligaanoo kala dhacda taasoo ah in la kala doorto maalinta ay noqonayso maalinta qaran ee loo dabaaldego dalkan australiana maalintii sagaalaad ayaan laga diiwaangelin wax kaysas coronavirus ah oo gobolada ama dalka gudihiisa laysku qaadsiiyey laakiin afar kays oo cusub ayaa laga helay dadka hoteelada ku jira laba news- new south walesa iyo mid victoria iyo mid eh, west australia xubnaha ka tirsan aqalka wakiilada ee baarlamaanka dalka mareykanka ayaa si rasmiya u geeyey aqalka sanadka qoraalkii xilka looga qaadi lahaa madaxweynihii hore ee donald trump ama waxaa xilqaadista impeachmentiga la yiraahdo dacwooyinka lagu soo oogay mr trump ayaa waxaa ka mid a inuu isagu kiciyey ama huriyey kacdoonkii ka dhacay aqalka baarlamaanka kadib khudbo uu u jeediyey taageerayaashiisa ka hor weerarkaasi lagu qaaday goobta la yiraahdo the capital sagaal ah ka mid a xisbiga dimuqraadiyiinta ayaa waxay noqon doonaan iyagu dacwoogayaasha muduciga ku ah madaxweynihii hore ee maxkamadda lagu saarayo isla aqalka sanadka
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho